Baroorashadii Yeremiya cutubka afaraad. Dahabkii sidee buu u dhalaalbeelay? Dahabkii ugu wada safiyeysnaase sidee buu u beddelmay? Dhagxaantii meesha quduuska ahna waxaa lagu daadshay rukunka jid kasta. Wiilashii Siyoon ee qaaliga ahaa oo dahabka saafiga ah la mid ahaa sidee baa loogu tiriyey dheryo dhoobo ah oo uu dheri-sameeyuhu gacmaha ku sameeyey oo kale xataa dawacooyinku naasahay soo bixiyaan oo dhallankooda waa in uujiyaan laakiinse dadkaygu way u naxariis darnaadeen sida gorayada cidlada joogta caananuuga carrabkiisu wuxuu dabxanaga ugu dhagaa oon daraaddiis carruurta yaryaruna kibis bay baryaan laakiinse ciduna uma goyso kuwii cunto macaan cuni jiray jidadkay ku baaba'aan kuwii dharka cas ku soo korhayna meesha digaday ku dhegaan ciqaabta xumaanta dadkaygu way ka sii weyn tahay ciqaabtii dembigii sodom taasoo daqiiqad qudha lagu afgembiyey iyadoo aan ciduuna far sarin kuweedii ahaa nadiir ilaah loo soocay barafka cad way ka sii dahirsanaayeen oo caanahana way ka sii caddaayeen oo jidkooduna murjanta cas wuu ka sii guduudnaa oo midabkooduna wuxuu ahaa sidii safayr oo kale jahoodu dhuxul wuu ka sii madow yahay oo markay jidadka marayaan lama garto xaraggoodii lafuhu ku dhegaa oo waa angegay oo wuxuu noqday sidii qori oo kale kuwa seefta lagu laayo waa ka roon yihiin kuwa gaajada u leeda waayo kuwanu way catoobaan oo abaar bay u bakhtiyayaan iyagoo midhihii beeraha waayay naagihii raximka ahaa gacmahoodu waxay kariyeen carruurtoodii oo waxay iyagu u noqdeen cuntadoodii markii la baabi'iyey dadkayga rabbigu caradiisu buu sii daayey oo hanaaqiisa kulula wuu daadiyey siyoona dab buu ka dhex shiday oo asaaskeedii wuu baabi'yey boqorrada dhulka iyo dadka dunida deggan oo dhammuba ma ay rumaysteen in cadowga iyo nacabku ay irdaha yerusalem geli doonaan sababteeduna waxay ahayd dembiyadii nebiyadeeda iyo xumaantooyinkii wadaaddadeeda kuwaasoo dhexdeeda dhiiggii kuwa xaqa ah ku daadshay sidii iyagoo indhala ayay jidadka iska daba wareegaan oo dhiig bay ku nijaasaysan yihiin sidaas daraaddeed dharkooda lama taaban karo waxaa iyaga lagu qayliyey war taga nijaas yahay taga taga oo hana taabanina markay carareen oo ay iska daba wareegeen ayaa qurumaha waxaa laga dhex yidhi iyagu halkan innaba sii degganaan maayaan rabbigu caradiisuu ku kala firdhiyey oo mar dambe fiiro u lahaan maayo wadaaddadii lama sharfin oo odayaashina looma nixin intanu waxtar la'aan caawimaad u fiirinaynay ee indhihiinna daaleen quruntii aannu fiirinaynay waxay ahayd quruun aan na badbaadin karin wayna raadraadiyaan oo jidadkayagana ma mari karno ugu dambaystayadii way soo dhowaatay cimrigiyagii wuu dhammaaday waayo ugu dambaystayadii way timid kuwiina eryanayay gorgorka samada way ka sii dheereeyeen waxaynagu eryadeen buuraha dushooda oo cidlada dhexdeeda waynoogu gabbadeen kii sankayaga neefta u ahaa oo ahaa kii rabbiguu subkay ayaa godadkoodii lagu qabtay kaasoo aannu nidhi qurumaha dhexdooda ayaannu hooskiisa ku sii degganaanaynaa reer edom oo dalka cuus degganow farax oo rayree koobku adigu ku soo gudbi doonaa waanaad sakhraami doontaa oo waad isqaawin doontaa magaalada siyooney ciqaabtii xumaantaadu way dhammaatay isagu innaba mar dambe maxaabiis ahaan kuu kaxaysan maayo reer edomow xumaantaada wuu soo ciqaabi doonaa oo dembiyadaadana daahuu ka qaadi doonaa